kowaan kun oo landhisiyaasi casri ee islamarkaana lanka talagalay in lakogoori ah xoolo nool islamarkaana hilibka noocyadiisa shalduwan ay lakagado doonaa oo markii hore uu sahayee koo burbursana haddana uusan lahayna nadaafada munaasabada xaraga kawaankun iyo weliba gobro ku hayaya maamulka degmada burca kan gobolka iyo qeybo shalduwan ee ganacsatada meelaseyka dhaqana waxaana kumid ee dadka ganacsada kawaankun iyo hadhawaayaga dhismo sida casriga ee landhisi iyo ona sheegayn iyo sifaylan ka shaqeeyo doonana nimankii noo dhisay ee jindheerada ahaa ee saribadaa noo hirgeliyey inay noo qurxiyaan waxaanay hiliblaha gobolka waxaanay nafaqo waxaanay xundhurta dadka waxaanay dhiigga dadka waanuu shaqaynaa waanu idiin shaqaynaa hoosna looma eego ruuxdan waxba ii tari mayso haddaan lay badbaadin ilaahay uu nugu guuleeyey maantana way wanaagsan tahay wataa meeshii noo camiran nadaafadeeda iyo waajibkeeda waxaa laga doonaya inaanu hagaajsanno waxaan u mahad celinayaa hay-adda faal dowladda hoose iyo shacabweynaha reer somalilan ee maamulka degmada burco kan gobolka tugdheera iyo xildhibaana oo munaasabada hadalaha ku jeediyana ayaa weliba yoo sheegana in lambaahanaya in lagu faa'iidaysada kawaankan oo landhisi islamarkaana la ilaaliya nadaafada injineeradii dhisay maamulka iyo fulintii dowladda hoose oo inala joogta intaba waxaan leenahay soo dhowaada waana mahadsantihiin haweenkii halkan iyo raggii ku ganacsanayeyna waa mahadsantihiin idinku nala shaqeeya kuwan kale ee waddada ay marto gaadiidka ee gawaadhadu ka soo gasho waxaanu sheegayaa oo ugu celinayaa hantigan la dhisay iyo kuwoodaba si loo seefgareeyo loo badbaadiyo waddadan waa la bannaynayaa wiiggan socda calaamaddiina waanu marinaynaa qof welibana booska uu ka deggan yahay nadaafaddiisa mas-uul ka noqdo oo aan qof kale la eegin runtiina guddi aad u samaysaan saribadda lagaga shaqaynaya nadaafaddeeda waynu dareemaynaa maalintii la eedhisayey dusheeda waxaa ku xidhnaa caaro ayaa isku wada xidhay qofka booskiisa uu deggan yahay caaro ku xidhan tahay runtii iskooba iyo wuxuu doonaba ha isticmaalay yaani mar dambe tiyo kale isku xidhin laydhkan casrigaah dhismahan qaaligaah iyo baraxawadahan iyo qalabkan darandooriga ee rinjiyadeen iyo hablahan cascas ee maanta jooga meesha eesqiyaasigda hore meesha uma ahayn meesha sidaa u quruxda badan leh ee hilibka la keenayo ee caafimaadkii dadka iyo dadkuba ku jiraan hilibka halka lagu soo qalayaana dhegaysta eesqiyaasag dhegaysta dhegaysta hilibka halka lagu soo qolayaana waa xeradhiig ma isla garanay taana sariibadan hiliblayda burco aad iyo aad baan uu mahad celinayaa sidii qiimaha lahayd ee quruxda badnayd ay noola shaqeeyeen ee xafiiska noogu yimaadeen ee ay nala gorgortameen ee aannu halkaa kale u bannaynay runtii wax badan baa nala qabateen sow diyaaru ma tihiina qaar kale idinla qabanno sow diyaaru ma tihiinu dibudhisna suuqyadeenna annagana waxaa naga go'anna meel qurux badan aad ku ganacsataan oo hawo leh oo leydh leh oo marawaxad leh insha allah intaasaa naga go'an waxaa la maydhin doonaa maalin walba marka laga rawaxayo waxa si fiican oo si guuda loo maydhi doonaa bishii mar oo ilaa